waxaa ku raacay xoghayaha guud ee qaramada midoobay bankimoon oo warqad qoray u qoray security councilka uu leeyahay recommendationada la keenay ama talooyinkaas waan raacsanahay waxaana ka codsanayaa in la dhiso sida ay u codsadeen tiamka riboodka qoray ciidamada soomaaliyeed in tayadooda xagga logisticska laga caawiyo amisonna lagu kordhiyo lix kun si ay maaragtay looga saaro waktigan adag soomaaliya oo maaragtay dagaalkan socda lasoo afjaro laguna guuleysto marka riboodkii iyo recommendationkii ama talooyinkii baa dawladaha qaarkood dawladaha waaweyn qaarkood ay ka walaaceen ka doodeen ay yidhaahdeen xagga soomaalida ciidamadeeda u n weligeed caalamka hore uma dhicin waxba lagama qaban karo taas aan si kale u eegno wax xagga amisonse waxba kama qabno hala kordhiyo marka imaanshahayga halkani wuxuu ku saabsanaa inaan dawladaha shan iyo tobanka dawladooda security councilka ka labagareeyo aan kala doodo sababta ay soomaaliya ciidankeeda logistics ay u baahan tahay loogu dhici la-yahay ama wax looga qaban la-yahay waan arkay shan iyo tobanka dawladood laba iyo toban baan arkay ilaa shalay daraad baan imid magaalada dayaaradda kasoo degayba horaan ka arkay dawladaha waaweyn qaar kamida ilaa saaka subaxdii hore oo intaan shirka la qabanin waan soconayay si aan maaragtay aniga iyo delegationka ila socday si aan u qancino dawladaha mid walba meeshoodaan ugu tagnay waxaan rajo weyn ka qabaa inaan ku guuleysan doono mar dhaweyd buu dhamaaday khudbadaydii iyo khudbadii ninka ku-xigeenka bankimoon ama secretary generalka isaguna khudbad qiime loo aada u weyn oo taageera aas akriyey sida aad sheegayso waxaa jira dalal walaac ka muujinaya dib u qaabeynta ama dib u dhiska ciidamada soomaaliya walaacooda muxuu ku salaysan yahay ma waxa is leeyihiin dowladda xilligan diyaar umaha inay ciidan dhisto mise muxuu ku salaysan yahay walaacooda walaacooda waxa weeye waxaan wax hore u dhacay maaha inay united nations ama jimcida qurumaha ka dhexaysa ay ciidan tayadiisa kor u qaado wax hore u dhacay ma aha waa ko waxaa se jira d r c ama dalka congo la yidhaahdo oo kale iyaga u n forces baa jooga marka u n forceska jooga ayaa ciidamada taakuleeya inaga u n forces ma joogaan african union baa jooga marka waxay leeyihiin ma bilaabi karo si aan dalal badan oo iminka rabshado ka socdaan aynu ugu dayanin arrinkan si kale aan looga wareego si kale aanu eegno waxyaala walaac badan bay muujiyeen laakiin run ahaantii kambeynkii labadii cisho aan qaadnay waxaan umalaynayaa waa lagu guuleysanayaa sababtoo ade ballanqaadyaan helay waxani wax ma garanaysa wax weynba ma aha waa in ciidamadeena waxyaalaha ubaahan yahin markay dhaawacmaan in la qaado weeyaan oo loo yimaado ama helicopter transportkii lama hayo waa in la qaado oo meel meel kale degdeg loo geeyo waa inay helaan uniformki waa inay helaan cuntadii waa inay daryeelkii helaan sida ay kuwa amisoomba u helaan ay ugala mid noqdaan dowladihii ku-meel gaarka ee soo maray soomaaliya iyagu laf ahaantooda waxay qaadeen tallaabooyin la doonayo in dib u dhis lagu sameeyo ciidamada tayadooda kor loo qaado taageero caalamiga loo raadiyo marka idinku qorshe kaa ka duwan miyaad hor dhigteen oo aad ugu muujinaysaan beesha caalamka qaabka aad diyaarka ugu tihiin inaad ciidamadiina u dhistaan iyo taakuleynta aad u baahan tihiin qorshe cad ma hor dhigteen in badan qorshaha wax badan baa hore dawladda soomaaliyeed udiyaarsatay security councilka talooyinka laga bixiyo inaga security councilkeena soomaaliya gudihiisa talooyin badan ba ay bixiyaan waana loo diyaariyaa documentation masalan cunaqabataynta waxaa ugu weyn cunaqabatayntii laynaga qaaday doorkii hore halkan ka doodnay oo sanadkii sii dhamaanayo riboort baa mar walba laynagu xidhaa riboortkii waa keena imika ma garanaysaa baahideena way ka dharagsan yihiin way og yihiin waanay ku odhanayaan waanu ognay baahidiina waxna waa wax xaq u leedihiin laakiin waa waxaan hore u dhicin qaabkan ugu dambeyntii hawshani aad ku jirto sidaad sheegtay waxay qayb ka tahay dadaalada siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya ay wado sidaan ognahayna dowladda haatan jirta soomaaliya muddo sanad ah ayay jirtaa oo adigoo hawshani aad waday dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda maxaad adigoo soo koobay noo sheegi kartaa guulo la gaaray ilaa haatan siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya waxaad filanaysaan intaba arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya anigu waxaan jeclahay dadka kale in la weydiiyo ay ka hadlaan laakiin haddaad weydiisay guulo aada u fara badan safar aanu u baxno oonaan kusoo guulaysaninba ma jiro maba jiro mid aanu soo khasaarnay ilaa hadda hadday tahay nabadgelyada hadday tahay igaad stabilization plankii oon wareejino aanu gacanta usoo gelinay awoodii dawladda soomaaliyeed si ay dhulkeeda iyada ugu tashato hadday tahay imbaargadii hubkaa la qaaday hadday tahay ictiraafkii maraykanka iyo baananka adduunka iyo howlahaasoo dhan hadday tahay shirkii weynaaye lagu guuleystay brussels iyo kii london ee ka horreeyey kii jaban hadday tahay safaradan aanu ka qayb galna ama dawladaha carabta african union xidhiirka regionka oo aada iyo aada u xumaa oo aanu nabadeed nabad iyo qurux iyo walaalnimo ka keenay safaaradihii oo hadda uun bilowgeedii aanu bilownay in magaranaysaa dib loo diro safiiradii hadday tahay ixtiraamka soomaaliya loo qabo caalamka markaad tagto ama dawladaha ha noqoto u n ama african union ama meel kastoo la tago calankii iyo kursigii diiran kursigii qabowaa ee muddada dheer qaawanaa runtii madaxweyneha wuxuu ka qaatay door aada u weyn oo culus isaga qurdiisa